magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo maadooyinka dugsiga hoose iyo dhexe kana aflaxay macadka maryamo binti cimraan munaasabada qalinjibinta ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro maamulka gobolka nugaal iyo kan garowe waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha macadka maryamo binti cimraan hudda abshir ayaa ka waramaysa heerarka ay soo mareen ardayda qalin jibisay macadka maryam binti cimraan waxaa la furay bishii sideedaad waxbarashada ardadu waa waxbarashada sidkan oo ardadu sanadkii waxay qaataan laba simister waxay isugu jiraan arday aan u bilownay oo markaa qalinka loo qabtay iyo arday wax soo bartay oo meel dhex ka bilowday alxamdulilaah dafcaddii koowaad iyo labaad iyo tii saddexaadoo hadda joogto marka la isu geeyo ardada macadka qalinjibisay waa boqol arday arday boqolaal oo kalena weli waa ay sii joogaan oo dhabbada isku soo taagan yihiin waxaan ilaahay ugu mahadinayaa ilaahay inuuna waafajiyey waxbarista gabdhaha oo gabdhaha inay gabdhuhu waxbaraan ay tahay shay aada u qiimo badan oo aad gabadha la sheekaysan karto ood wuxu sheegi karto oo ay kugu dayan karto berri inay noqoto gabar cid waxbari karta oo ay gabdhaha hankooda kor u qaadma erkaan hooyooyinkood oo haddana macallimiin ah oo waxbartay oo iyagiina waxbaraya shay weyn oo cadiim ah bay u tahay gabdhuhu inay markaa dhabaha kusii taagnaadaan oo aysan ka harin waxbarashada waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa culimmada annaga waxna bartay oo goobta ku sugan oo weliba na bartay oo nagu dhiirigelisay oo nagu geesnimo gelisay inaanu cid waxbari karno xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambeliyey guusha ay gaareen munaasabadda xafladda qalinjabinta ardayda macadka maryo binti cumraan oo aan ka soo qayb galnay aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waana waxqabad weyn munaasabad ballaaran tiro intaa la eg oo arday ah oo wax soo bartay oo ummaddii u soo baxay oo weliba gabdha ah wax aada loogu farxo weeye ilaahay baan uga mahad celinaa subxana wa tacaala xafladan oo kale hadal badani kama furo waa un iska hambalyayn iyo duco waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ardaydaas waqtiga ku soo bixiyey inay culumta shareecada bartaan oo maantay meeshaas soo gaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iyagana ku anfaco oo ku toosiiyo waxaan u hambalyaynaya gabdhahan yaryar ee qurquruxda badan maantana dhammaystay waxbarashadooda dugsiga sare runtii juhdiga intaas la eg cidlo lagama keenayn
waa waxa runtii lagu farxo madashan quruxda badan aynu isugu nimi maanta oo loogu dabaaldegayo maacadka maryamo binti cimraan ayaa ka mid a macaahidda u gaarka ah waxbarashada gabdhaha ee ku yaala magaalada garowe waxaana horey uga aflaxay gabdho badan oo hadda macallimiin ah